أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulisa ka idiinaysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan madaxa kooxda ardada soomaaliya ayaa ku cataabay in dowladda imaaraadka ay si xanuula dhaqantay maamulkiisa dowladda xabashida ethoobiya ayaa ugu baaqday kooxda ridada soomaaliya inay joojisa go-aanada ka dhanka ah dowladda imaaraadka carabta dowladda masar ayaa heshiisya si weyn uga caraysiyay ra-iisul waaraha ethoobiya la gashay dowladaha eritreya iyo jabuuti geedbaxyo looga soo horjeeda faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay degmooyin ka tirsan wilaayada jubbada hoose wilaay saamiga ee baaya soo bandhigta askarta ibina oo kasoo baxay safka murtadiinta horumar ballaaran oo dhanka dacwada ayaa laga dareemayaa deegaanka booca ee wilaay saamiga ee hiiraan waa subaxnimo arbaca taariikhdun ay ku beegantahay shan iyo labaatanka bisha rajab sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri walaalaha iyaga muslimiinta kuu soo dhawaado warkii warbaahinta andulus oo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada hiiraan waxay habeenkii xalay howlgallo culus isugu jira dagaalo toosa iyo weerar madaafiica ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee kooxda ridada soomaaliya iyo sidoo kale kuwa ciidanka ridada jabuuti ee magaalada beledweyne waxaana jira khasaare cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraradaas iyadoona jugta madaaficda iyo rasaasta dagaalka si aada looga maqlayay xaafadaha kala duwan ee magaalada beledweyne iyo duuleedkeeda madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa ku cataabay in dowladda imaaraadka ay si xun ula dhaqantay maamulkiisa tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan maxmed xasan sheekh maxamuud oo ah madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyey waxa uu salku ku hayo khilaafka kala dhexeeya dowladda imaaraadka carabta kelimad uu jeediye xasan gurgurta ayuu ku sheegay in dowladda imaaraadka carabta ay si xun u bahdishay kooxda ridada ayna ula dhaqantay sida koox liidato aan jirin xasan sheekh ayaa dowladda imaaraadka ku sifeeyey mid halis ku ah midnimada soomaalida islamarkaana gacmo kala duwan kula tacaamusha maamulada dalka ka jira oo ugala jeedo maamulada ashaadola dirrada ah ay dabaridafyada isla yihiin waxaan rabaa in aan dadka soomaaliyeed u caddeeyo in dowladda imaaraadka carabta aan la lahayn xiriir wanaagsan oo dhankeenna aan u galnay si niyad samaan ah nasiib darro dowladda isutagga imaaraadka noolama dhaqmin sidii dowlad mid ah oo madax bannaan intaas kadib weli maynaan degdegin ee marar badan ayaan ka dalbannay dowladda imaaraadka inay noola macaamilaan in aan nahay hal dal oo madax bannaan mas-uul ah ayna joojiyaan habka docfaruurka ah ee ay albaabada kala duwan uga soo galayeen dalkeenna ayagoo ku kacaya arrimo aan mararka qaarkood ka warhayn dowladda federaalk ee soomaaliya kana dhex fulaya soomaaliya gudaheeda dhinaca kale shirkadda dekedaha imaaraadka ee d b wall ayaa ganafka ku dhufatay amarkii ka soo baxay kooxda riddada ee farayay in imaaraadka ay isaga baxaan dekedaha kismaayo boosaaso iyo berbera mas-uul u hadlay shirkadaha dekedaha dubay ayaa u sheegay wakaaladda wararka royters in warka ka soo baxay muqdisho uusan iyaga khuseyn islamarkaana ay kasii shaqayn doonaan dekado ay ka mid tahay berbera mas-uuliyiin ka tirsan maamulka yuhuudda ayaa u sheegay warbaahinta laga leeyahay maraykanka in dowladda imaaraadka ay kala shaqaysay aqoonsiga ay siiyeen maamulka isku magacaabay somalilan ee ka jira gobolada waqooyi galbeed ee soomaaliya jasaaka allahu kheyran walaalka marwaan dowladda xabashida ethoobiya ayaa ugu baaqday kooxda ridada soomaaliya inay joojisa go-aanada ka dhanka ah dowladda imaaraadka carabta tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen casaam carafaad safar wakhti kooban qaatay oo magaalada muqdisho uu ku yimid taliyaha sirdoonka itoobiya ridwaan xuseen ayaa digniin loogu diray kooxda ridada xasan guurguurte safarkan taliyaha sirdoonka itoobiya ayaa ujeedkiisa u ahaa in xasan guurguurta uu ku wareejiyo fariinta uu ka siday abiy axmed taas oo kooxda ridada soomaaliya toosa ugu socotay madaxa sirdoonka itoobiya ridwaan xuseen ayaa shir saacad qaatay la yeeshay xasan guurguurte isagoona gaarsiiyey fariintii ka timid abiy axmed fariinta nabi axmed ayaa la sheegay inay ugu baaqaysay kooxda ridada xasan guurguurte inay hoos u dhigaan xiisadda imaaraadka kala dhexayso islamarkaana u diyaargaroobaan wadahadal dhex mara labada dhinac fariintan ayaa sidoo kale la sheegay inay raacsadeen in haddii guurguurta uu diido in xiisadda la xaliyo ay dowladda etoobiya si rasmi oola safan doonto imaaraadka oo ay xaliif la tahay wararka ayaa sheegaya in xasan guurguurta uu aqbalay fariinta digniinta ooga timid abiy axmed ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya waxaa saacadihii lasoo dhaafay cirka isku shareeray xiisadda u dhexaysa imaaraadka iyo kooxda ridada soomaaliya taas oo ka dhalatay kadib markii kooxda ridada soomaaliya ay sheegtay inay kala laabatay dhammaan heshiisyadii ay kula jirtay imaaraadka carabta jasaaka allahu khayran walaalka casaam dowladda masar ayaa heshiisye si weyn uga cariisiyey ra-iisul wasaaraha ethoobiya la gashay dowladaha eritrea iyo jabuuti faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen abushiba nidaamka daaquudka masar ayaa sii kordhiyey cadaadiska ay saarayso etoobiya taasoo la ogaaday inay qaaday tallaabo si weyn uga caraysisay abiy axmed iyadoo heshiisyo qarsoodi oo istiraatiiji ah la gashay dowladaha eritreya iyo jabuuti ilweerade ku sugan magaalada qaahire ee caasimadda dalka masar ayaa the nation u sheegay in masar si rasmi ay u qaadatay horumarinta dekadaha ku yaala geeska afrika gaar ahaan dekadaha eritereya iyo jabuuti si ay ugu kordhiso cadaadiskeeda ka dhanka ah etoobiya ee ku saabsan biyo-xireenka alnahda heshiisyada ayaa la sheegay in si hoose oo aamusan loo saxiixay waxayna sidaasi masar ku heshay inay casriyeyso oo horumariso labada dekadood ee muhiimka ah ee casab oo eritere ah iyo dooraale oo ku taala jabuuti sidaa ilwareedyadu sheegayaan heshiisyadan oo ah kuwo dowladda masar ay ku xoojinayso awooddeeda waxay dhigayaan in la dhiso meelo gaar ah oo loogu talagalay inay ku soo xirtaan maraakiibta dagaalka sidoo kale heshiisyada ayaa ogolaanaya in meelahaasi la geeyo ciidamo militari oo masaari ah oo heer sare ah balse tiradoodu yar tahay labadan dekadood ee masar ololaheeda cadaadiska etoobiya u adeegsanayso ayaa ku yaala meel u dhow marinbiyoodka baawalmandab oo ah albaabka koonfureed ee badda cas waxayna heshiisyadan haddii ay sida ay tahay u dhaqangalaan halis ku yihiin dowladda etoobiya taasoo xuduud la leh eritereya iyo jabuuti waxaana la ogyahay in si weyn ay ugu tiirsan tahay dekadda dooraale oo ay kala soo degto badeecadaha ilwareedyadu waxa ay sheegayaan in masar oo xiriir siyaasadeed iyo mid militari oo xoogan la leh labadan dowladood ay heshiisyadan ku dhisi doonto kaabayaasha dhaqaale ee labada dekadood si ay maraakiibteeda ugu hesho shidaal iyo sahig gaar ahaan kuwa taabacsan ciidankeeda badda ee koonfureed maraakiibta quusaa kuwa ciidamada daabula iyo diyaaradaha qumaatiga u kaca heshiiska masar iyo jabuuti ayaa si gaar ah loo xusay inuu dhigayo horumarinta lagu samaynayo shabakadda waddooyinka isku xirta dekadda dooraale maadaama etoobiya oo aan lahayn bad tan iyo markii eritereya ka go-day kun sagaal boqol sagaashan saddexdii ay ku tiirsan tahay dekaddaas oo ay ku gaarto badda ilo xoggaal ah oo arrintani si dhow isha ugu wahayey ayaa sheegay in heshiiska dhanka eritereya oo si qarsoodi ah loo saxiixay uu dhacay intii lagu guda jiray booqashadii madaxweynaha xukuumadda asmara ee siyaas afweerka uu ku tagay magaalada qaahira dabayaaqadii bishii oktoobar labada kun shan iyo labaatankii halka heshiiskana lala galay jabuutina ay ka wada xaajuodeen oo soo gebagabeeyeen saraakiil sarsare oo masaari iyo jabuutiyaan ah ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo si weyn uga carooday heshiisyada masar ay ku cadaadinayso ayaa dhowaan safar ku tagay jabuuti wuxuuna halkaasi kula kulmay ismaaciil cumar geele oo ah madaxweynaha jabuuti iyagoo ka wada hadlay arrimaha ganacsiga iyo saadka etoobiya waxay in ka badan hal sano muddo hadda laga joogo ay ku jirto olole ay ku gaarayso badda cas balse masar iyo dalalka kale ee xeebaha badda cas ka tirsan ayaa si weyn u diiday damacaasi arrinta hadda soo korortay ee heshiiska masar ayaa la sheegaya inuu culays horle ku noqon doono etoobiya maadaama masar ay fariisan doonto dekadda dooraale oo ay si weyn ugu tiirsan tahay iyo tan casab oo ay ku goodinaysay inay soo ceshan doonto jasaaka allahu khayran walaalka abushiba dibadbaxyo looga soo horjeeda faragelinta sahyuuniyadda yuhuud ayaa ka dhacay degmooyin ka tirsan wilaayada jubbada hoose faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabdiwahaab maxmed bukhaari dadweyne aada u fara badan ayaa isugu soo baxay degmooyinka kamsuumo iyo xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose kuwaas oo soo bandhigayay dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin faragelinta yuhuudda ee gobollada waqooyi ee soomaaliya iyagoo ku dhawaaqayay ereyo ka soo horjeeda ficilka yuhuudda haddaan ku horeyno degmada kamsuuma waxaa isugu soo baxay boqolaal dadweyne ah oo ay horkacayaan qaar ka mid ah waxgaradka wilaayada gobolka culimo iyo abwaano intaba waxayna soo bandhigayeen diidmada ay diidan yihiin aqoonsi ku-sheega yuhuudda ee gobolada waqooyi ee dalka soomaaliya waxaan joogaa degmada kamsuumo ee wilaayada jubbada hoose haddii aan dareenkayga cabiro horta aad iyo aad ayaan uga xumahay een, aqoonsiga ay yuhuudda aqoonsatay somalilan een, ninka markuu ku aqoonsanayo ama dowladda markay ku aqoonsanayso horta waa ayada in la aqoonsado yuhuudda ayadaanba aqoonsi laheenbo adduunku shan qaaradood weeyo hal qaarad ay degan tahay iyo hal qaaradoo laga aqoonsan yahay ma jiro maanta insha allahu tacala waxaan isugu nimi banaanbax aan ku cabireenno dareenkeenna diimeed iyo kiina dholeedba biidnillahi tabaaraka wa tacaala haddaan nahay dadka muslimiinta ah soomaaliya waxaan diyaar u nahay geyigeena soomaaliya yahuud maraykan faransiis shayaadiin gaaloo dhan murtadiin inays marba ku laadin intayba naftan ugu jirta insha allahu tabaaraka wa tacaala yuhuud hadday umalaynaysa soomaali inay kasoo horeyso biyi qabow biyi qabow kama soo horey soomaali qoorta ayaa laga jarayaa walaalaheen falastiin waxay ku hoysay hadday inta la imaaday ma soomaali waxay tahay ma garanayso soomaaliya aqoon uga dhiman ayadoo ordeysa ay bixi doontaa insha allah dhinaca kale degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa iyana ka dhacay banaanbax ballaaran oo la mid ah kuwii ka dhacayay gobolka jubbada hoose waxaana bulshada qeybaheeda kala duwan ee ka soo qayb galay dibadbaxan ay muujinayeen sida ay uga xun yihiin tallaabada guracan ee yuhuudda wuxuu ilaahay subxaanahu watacaalaa khayr uu noogu sheegay rasuulkana khayr uu noogu sheegay wax ka fiican oon raadinayna ma jirto midnimadu iyo walaaltinimadu waxay ku jirtaa wada socodka haddii la waaye waa un jaxiimo iyo cadaab anigoo ku hadlaya dhallinyarada degmada xagar waxaan ka soo hor jeednaa yuhuudda ee dalka soomaaliyeed soo sheegatay dalkan wax badan ayuu soo maray gaal walbana wuu isku soo dayey wuuna wayn u suurtogeli waasay yuhuudna naceeb diiniyan ah oo alla subxaana wa tacaala uu sheegay oo rasuulkeennana uu sheegay ayaa naga dhexeeya jid maa tashaa'u min albixaari fabaxrunaa xirmun calayka wa fi lxaraami alma'hamuud allahu akbar anigoo d- jooga degmada xagar oo ku nool walaayada jubbada hoose ma ogolin waxay wadaan yuhuuddu ciil hoor wuxuu wadana ma rabno ma doonayn annaga yuhuud dalkeen annagaa iska le annaga soomaaliyaa nahay yuhuudna ma soo gasho mana rabno mana doonayno yuhuud anigoo ah dareenkayga ku nool jubbada hoose een, degmada xagar dooni mayno yuhuud waxay waddo inay waddankeena imaaddo taaka inay naga qabsato ma rabno Een, yuhuud inaan waxaan rabni booskeeda ugu tagno maadaama ayna soo gashay dagaal culus aan qaadaynaa toddobaadkan waxaa wilaayaadka islaamiga ah ka dhacayay dibadbaxyo ballaaran oo bulshada muslimiinta ah ay uga soo horjeedaan faragelinta yuhuudda ee dalka soomaaliya xilli hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dhawaaqeen jihaad ka dhan ah yuhuudda soo duushay jasaaka allaahu khayran walaalka bukhaari wilaaya islaamiga ee baaya ee soo bandhigta askarta ibeena oo ka soo baxay safka murtadiinta walaalkeen bashiir muxidiin ah waa eemanay warbixintaasi inoo faahfaahinayo degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay muddooyinkan waxaa si aad ah u soo gaaraya askarta taa'ibiinta ee ka soo baxaya safka cadowga allaah kuwaasoo allah uga toobadkeenaya ficilka gaalnimo ay ku dhaceen toddobaadkan sii dhammaanaya waxaa siyaabo kala duwan xarunta maamulka islaamiga ah ee degmadaas loogu soo bandhigay ilaa saddex askari oo toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa tawxiidka u qabtay askartan oo ka kala yimid magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo taa'ibka koowaad ayaa lagu magacaabaa cusmaan cali xasan isagoo waraysi gaara siiye andalus waxaa ugu horeyn uu ka sheekeeyey qaabka ugu biiray murtadiinta tababarka uu soo qaatay ee nolosha maleeshiyaad kirdada bismillaahi raxmaan raxiim magaciga waxaa ladhahaa cusmaan cali xasan muqdisho tababarta cagaqaadad amara koowaad cadiisa islaame afar boqol iyo anaga konton aheen soomaali iyo turko afar bilaad iyo toban shan habeen waxaana in la geeyey meel shabeellada hoose buulanaagi la dhahayo lamberlhedan ardayd ka taallaya nawaba aad muddada laba bilaad iyo meelahaas ay dheh jir magaalada iska dekan bulwad dhabdeed u kaysanaya shacabka soomaaliyeed oo meelbakas dhuwe muslimiin meelbakas sala xiriiraya may waqtigaada adile waay haddaad dukatid haddaad iska dhaaftid qof wax ku amaray duko ku dhahayo ma jiro dhaqankooda waa niminkaasi dhaqankoo dhaqan gaal waaye rag mogtahay haddaad dukada haddaad dukanayna dhaqankoo dhaqan gaal waaye da waa fahmi kartaa waa taariku salaa diintaa ku furteen dadkaas waa dhib badan yahay dad haddaad diinta haddaad ku furto shacabkanan waa waa dhibaateynaya shacabkan meeshan joogan waa dhibaataa qabaan inaad garab la siiyo oo muslimiinta inaad soo dhexgashay oo garab a u baahan toobadkeenaha labaad ayaa lagu magacaabaa cabdulaahi xuseen xaaji taa'ibkan wuxuu ka mid ahaa ciidankii hirdada ee tababarka ku soo qaatay dalka eritereya kadibna lagu soo shubay furimaha dagaalka ee gobollada dhexe isaga ayaan inooga waramay maraaxiishii uu soo maray intii uu ku sugnaa deegaana ka tirsan gobollada dhexe abdulaahi xuseen xaaji ciidanka ilaalo qaran niyow horta tababar dhowr sana aan kasoo qaatay meesha elitria kusoo qaatay elitri dhowr sana tababaraa kusoo qaatay wadankaa imaaday niyow adigu ku dhawaad afar sano ta macalimiin gaalaana tababaraysay kadib markii dhowr sana macnaa macalimiinta gaaladana tababaraayeen aa soomaalina loogu wareejiyey horniw dalka dadkii diinta u tababarinaysiina la dhaha niyow shan kun iyo shan boqol qaar waana waa la reebay qaar waxaa waaye deen dad xanuunsan iyo waxay isugu jireen dad oo waxaa waaye deen tababar qaadanin kuwaas waa la roo waa lasoo reebay kuwa kalena waa lasoo qaaday adii laba kun iyo hogaa lasoo qaaday kun intee la keenay xeraa niyow meel la dhahay jenaraal gordon xere niyow dagaalka koowaad waxaa waaye deegaanka daarnima kii ugu horreeyey dagaal oo ciidankana ku bilaabanay kaasuu ahaa waxaa ugu dambeeyey macnaa dee misguwa iyo ciidankiina ku jiray kuwii ugu dambeeyey waa ku jiraan taa'ibkii saddexaad ee lagu soo bandhigay degmada buulafulay ayaa lagu magacaabaa cabdilfataax cali nuur waxa uu ka tirsanaa maleeshiyaadka hirdada isagoo cadowga kaga biiray dhanka magaalada baydhabo wuxuuna tababar ku soo qaatay islamarkaana uu qayb ka ahaa ciidankii hirdada ee lagu soo tababaray dalka turkiga wuxuu ka sheekeynayaa dhibaatooyinka ay wajahayaan shacabka ku dhaqan deegaanada cadowga allah ay kaga sugan yihiin wilaayaadka qaar ee dalka soomaaliya cabdifataxaal nuur ciidankan oo militariga military force gaar ahaan meel la dhahay ciidankan leero gorgor baydhabo kadibna dee meel la raayay xero turki sooma kaaroone xero turki sooma tababar ka qaaday ada dana turkiya lanin sii qaaday ada urur la jaray urur la tababarday shaqo goonna ee meel la raayay dee horta guutaan ciidanka walwadahay kubaadana anina mayban badanahay staff haa taliya staffan hay guutaan horta shacab soomaaliyeed meel la raayay uleys haysada marka ilaahay uleysku ku dulqaada diban haddee macnaha qofka jirdalanjeysadow garaliska handado waxyaaba badana jiraan oo muuqdakan garsanayn saddexdan askari toobadkeenayaasha ayaa si isku mida uga warbixiyey qaabka loo soo dhoweeyey iyagoo ugu dambeyn baaq toobadkeena u diray askarta ay kaga soo tageen safka gaalnimada wilaayada waxaa laii soo dhaweeyey dadka islaamka ah oo qaraabada lasoo xiriiray waxaa leenaya muslimiinta meesha muslimiintaa soo aada qof haddaa gaal yahay waa la toosi karaa anaa hal maalaa qaldamay muslimiintan waa isoo dhuweysay sharafta lah aabey hooyaday qaraawaday inaan dhaxdood ka dhex noolaga rabaa niyow hadde ninka ilaahay soo xanuuninaya ilaahay ha soo xanuuniyo gaalaminada waxa waa wax fiicno ma ah adduun waa la dhimanaya lama noolaanayo marka waxaan leeyahay dadkii oo waxaawaay sideeda camal meelaha macnaha ugu wareersanaayo inay iska soo tagaan oo dee dadkooda iyo familkooda islaamka waxooda soo dhexgalaan oo dee danahooda caadiga ah oo hornimada iska raacdaan qurun iyo bilaayo iyo qashin lagu dhex jiro ma fiicna macnaha dee sideeda oo kale iska soo baxaan leeyahay wallaahi si wanaagsanaa lii soo dhaweeyey cid macnaha dee yahjoogtay mise macnaha hadal igu handadi ma arkin si raaxa leh macnaha dee su-aal jawaab si nadiif a macnaha dee wax caqabad aan kala kulmay ma jirto si wanaagsan waa la ii soo dhoweeyey muddooyinkii lasoo dhaafay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamigaha ee baay waxaa soo buuxdhaafinaya askarta taa'ibiinta ee allah uga toobadkeenaya ficilka gaalnimo ay ku dhaceen kuwaasoo si cad u sheegaya islamarkaana u soo bandhigaya nolosha dulliga ay ku nool yihiin maleeshiyaadka kooxda hirdada ee dabalilfyada u ah gaalada duulaanka ku joogta dalka soomaaliya jasaaka allaahu khayran walaalka abu eman horumar ballaaran oo dhanka dacwada ayaa laga dareemayaa deegaanka booco ee wilasaamiga ee hiiraan haddaba deegaankaasi waxaa booqday warbixintan inooga diyaariyey walaalkeen cabduqaadir rabbaani wafdigan uu hogaaminayay maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa howlo kormeer ah iyo nashaadgelin ku soo sameeyey deegaanka booco duleedka degmada beledweyne ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan jowladan oo loogu magac daray nushatul ikhwaan fii rawdaati alqur'aan ee shicaarkeeduna ahaa alqur'aanu xujatun laka aw calayk ayaa waxa ay ahayd mid uu maktabka dacwada ku xaqiijinayay sida ardayda madaarista ay uga faa'iidaysanayaan barashada diinta islaamka xifdinta qur'aanka kariimka iyo funuuntiisa iyo aadaabta waxbarashada ardayga madarasada iyo roodada caynul islaam oo ka mid ah madaarista ka jira deegaanka booco oo aan booqday ayaan la kulmay qaar ka mid ah ardaydii wax ka baranaysay madarasadaas
ض ح ض ح خاء ضاء راء خضراء وساء ضاء وساء ضاء وعاء وعنا
من ربك ربي الله ما دينك ديني الإسلام من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسلام الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك
inta aan ku guda jiray booqashadeeda waxaan la kulmay qaar ka mid a ardada oo la imtixaanayay انت كنت جرتها ده فرقان فرقان ما كنت جرتها هي انت حفظ سنت قران ولا تجادلون ولا تجادلوا وحكب الله حفظ سنت ما ما شاء الله خير الله كسيو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مس- مسلمون sidoo kale waxaan la kulmay mid ka mid a mucalimiinta wax ka dhiga madarasada waxa ayna ii sheegtay in ay juhdi badan ay ku bixiyaan sidii ay carruurta soo koraysa u xifdisiin lahaayeen qur'aanka iyo funuuntiisa magacaygu waa muxaarisa ee madrasatu caynul islaam ama rawdatu caynul islaam waxay ku taalaa deegaanka booco waana madraso muddo dheer soo shaqaynaysay in maantana heerkaanay maraysaa oo soddon iyo sideed ardaya dhigato laba fasal ay madrasada ka kooban tahay fasal alqiraa'a waalkitaaba iyo fasal qur-aan kariimka lagu barto heerkooda waxbarasho mustawahooda aad buu u fiican yahay arday walba mustawihiisa u qalmaan leeyahay rajadeenna aad bay u wacan tahay waxaan rajaynaynaa arday walba hadafkii halkaa loo keeno hu- waalidkiisa uu u keeno oo ahaa inuu barto qur-aanka kariimka heerna uu ka gaaro inaan u xaqiijinaa rajaynaynaa insha allahu tacaala sidoo kale dadkii aan la kulmay waxaa ka mid a mid ka mid a waalidiinta oo ii sheegtay in ardadooda ay waxbarashadooda aad ugu faraxsan yihiin isla mar ahaantaana macalimiinta ay uga mahad celinayaan juhdiga iyo dadaalka ay ku bixinayaan ardadooda نعيم عبد السلام محمد waalidiinta caruurteedu ay dhigtaan madarasatu caynul-islaam
waxbarashada caruurtiina ka waran waa sidee xaaladii waxbarashada caruurteenna wallaahi maasha allah waxaa is leeyahay caruurtiina si wanaagsan ayay wax u bartaan maasha allah madrasadan waa madrasa fiican ayaan leeyahay macalimiinta waxaan leenahay way mahadsan yihiin ilaahayna khayra ka siiyo maadaama ay ilmaheena si wanaagsan wax noogu barayaan madarasada ayaa aad ii soo jeedatay sida haweenka isxilqaamay ee mucalimaadka ay dhexda ugu xirteen sidii ay wax ugu faa'iideyn lahaayeen jiilka soo koraya ku nool deegaanka booco ee duleedka degmada beledweyne waxaan ka soo baxay madarasada ilaa carruurta ay adkaarta lagu istaago ay si jamaaci ah u wada akhriyaan cabdulqaadir maxamed rabbaani idaacadda islaamiga al andalus deegaanka booco duleedka degmada beledweyne wilaayada hiiraan jazaaka allahu khayran walaalka rabbaani guud ahaan walaalayaga muslimiinta warkiis waxaanimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka anaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtageli waan ugu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumahadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak